waxaa magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose lagu qabtay kulan rasmi oo lagaga dahafurayay mashruuca isku dhafka ah ee gargaarka iyo nafaqeynta bulshada danyarta ee ku nool degmooyinka iyo deegaanada kala duwan ee jubbaland mashruucan ayaa ahaa mid lagu doonayay in lagu mideeyo adeegyada gargaarka iyo kuwa nafaqeynta si loo helo xal waara oo wax looga qabanayo baahiyaha asaasiga ah ee qabaan bulshada nugul waxa uu mashruucani si gaar ah diiradda u saarayay daryeelka caafimaadka helidda cunno nafaqa leh iyo kor u qaadidda adeegyada muhiimka ee ay u baahan yihiin dadka ku nool meelaha ay xaaladuhu adag ay ka taagan yihiin haddaba wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka jubbaland iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo mareynta masiibooyinka jubbaland ayaa si wada jir ah madasha kulanka uga hadlay waxaan ku faraxsannahay maanta inaan goobjoog ka nahay daahfurka mashruuc ka mid ah mashaariicdii muhiimka u ahayd dowladda jubbaland waxaan ognahay dadka reer jubbaland boqolkiiba konton waa dad nugul ah abaar hadday dhacdana saameynteedii ay leedahay roob hadduu dhacana fatahaad iyo waxyaabo badanoo haddana dadka nugulka ah saameeyo ayaa ka dhaca marka sidaas daraaddeed mashruucan waa mashruuc muhiim u ah weli mashruucaha aan isleeyahay dadka nugulka aad bay ugu faa'iidaystaan haddaan nahay wasaaradaha jubbaland qaabkii hore ee aan u shaqayn jirin wax badan baan ka bedelnay waagii hore waxaa dhici jirtay hay-ad inay hal wasaarad la tacaamusho dabagalkii hal wasaarad ay ku samayso oo sidaas ay wax ku hallaabaan laakiin hadda waxaan juhdi badan gelinay
meelaha dhiman oo ay ka mid tahay ceelwaaq iyo badhaadhe iyo meelaha kale oo weliba taargetka hadda degmooyinka hadda la siiyu yaryahay in maaragta lasii kordhiyana ka wasaarad ahaan waan ka shaqayn doonaa sidaas daraaddeed idinka oo ka fiyow arrinka asage baan hay-adihii la shaqayn doonaa waxaana tala iyo nidaam iyo waxaa soo jeediseen oo dhan in lagaga baxo si wada jir ee dowladda inay u wada shaqayso oo ah qofka la gaarayo ayadoo loo wada dhan yahay hadday tahay wasaaradda caafimaadka hadday tahay wasaaradda gargaarka iyo hay-adda qaxootiga barakaca iyo hadday tahay degmooyinka laga shaqaynayo intaba si wada jire inaan uga wada shaqayno system ay keentay w f v na uu hadda bashiir uu ka shaqaynaya uu hadda shanqirinayay kaasna lagu dhaqmi doono oo ah qofka inuu laba jeerba